bismi illaahi raxmaan raxiim maase ku soo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dor koran dhagaystale waxaa ka mid ah golaha deegaanka degmada jowhar oo aqrinta koowaad mariyey sharciga taraafooyinka canshuuraha degmada ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo qaabilay agaasimaha hay-adda maaliyadda caalamiga ee i f s ee bariga dhexe guddoomiye muungaab oo xarigga ka jira dugsiga gabdhaha darmuule oo si casri a loo dhisay kuna yaala degmada heliwaa maxkamadda racfaanka bariga afrika oo meesha ka saartay murunkii ka dhashay soo xulista xildhibaanada soomaaliya ee e a l a warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan ugu yaraan soddon iyo sagaal ruuxa oo ku geeriyootay shil treen oo ka dhacay dalka sbain
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
hegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan golaha deegaanka degmada jowhar ayaa akhrinta koowaad mariyey sharciga taraafooyinka canshuuraha degmada jowhar cali taliya cabdi ayaa inoo faahfaahinaya xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar ayaa yeeshay kalfadhigii toddobaad kulankiisa afraad kaas oo akhrinta koowaad lagu marsiiyey sharciga tariifooyinka canshuuraha degmada jowhar kulanka ayaa intuu socday waxa ay golaha ku falanqeeyeen sharciga tariifooyinka canshuuraha iyadoona xildhibaanadu ay aragtiyo iyo sidoo kale talooyin ka dhiibteen sidii canshuurahaasi ay uga qayb qaadan lahaayeen kor u qaadista dakhliga degmada iyo horumarinta adeegyada bulshada kulanku waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada jowhar ahna duqa magaalada mudan cismaan maxamed mukhtaar baarey waxaana goobjoog ka ahaa dhammaan xubnaha golaha deegaanka degmada jowhar gudoomiye cismaan maxamed mukhtaar baarey ayaa xildhibaanada golaha deegaanku waxa uu markaasi ku bogaadiyey doorkooda ku aadan ansixinta sharciyada tan ee muhiimka u ah horumarka iyo sidoo kale maamul wanaagga degmada run ahaantii ilaaha mahadda leh anagoo nabad qabna isku kala keenay maanta ballanteena ay tahay kulankaa maanta wuxuu ku saabsan yahay hadduu alla yidhaahdo in la soo jeediyo tariifadihii ee degmadan jowhar lagu dhaqi lahaa hadday ahaan lahaayeen ganaax hadday ahaan lahaayeen iyo haddii ay ahaan lahaayeen canshuurta qaabka loo qaadi lahay ganaax markaan leeyahay haddii ay dhibaatooyin ay ka dhacaan ee amarada loo hogaansami waayo sida nadaafad darada wadadoola xirti iftiin la-aanta kolba waxaan ka firsi doonay ama ka akrisi doonay ana soo jeedi doonaa istaadka marka waxaan rajeynaynaa haddii oon aan isku raacno in oo qoorta aan ka qabano annagaa iga jirtaa joos annagaa leh haddii in la soo akriya ay noqoto idn annagaa leh al wejiyaan ku raaci doonaa dalbo laakiin waa danta dalka iyo dalka deegaanka degmada jowhar waxaan rajaynaynaa hadduu al yidhaahdo in aan isku raaci doono qaabka wax aan magaciisa juhdiga aan u gelinay
golaha deegaanka degmada jowhar ayaa adkeeyey in sharciga kan lasii dardargeliyo islamarkaana lagu dhammaystiro akrisyada xiga si uu markaa u noqdo mid markaasi dhaqangala ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha hay-adda maaliyadda caalamiga ee bariga afrika oo qayb ka ah bangiga adduunka marwo maari borter beshka oo booqasho ku timid dalka soomaaliya kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adda gaar ahaan hirgelinta qorshaha isbeddelka qaranka kaasi oo ah hiigsi weyn oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha kobcinta shirkada gaarka loo leeyahay xoojinta ka qaybgalka mashaariicda dheef wadaagga ah iyo dhiirigelinta al abuurka iyo ganacsiga ra-iisul wasaare xamse ayaa ugu mahadceliyey hay-adda maaliyadda caalamiga ee bariga afrika doorka ay ka qaadanayso taageerada maaliyadeed iyo horumarinta dhaqaalaha dalka soomaaliya isaga oo xusay in soomaaliya ay ku tallaabsatay kobaca dhanka dakhliga ah dhankeeda marowo maria borter beshka ayaa ra-isul wasaaraha ugu mahadcelisay qaabilaadiisa iyadoo oo xustay in ay xoojinayso wadashaqeynta kala dhexeysa dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir arna duq magaalada muungaabo ayaa xarigga ka jiray dugsiga gabdhaha darmoole oo si casri ah loo dhisay kuna yaala degmada heliwaa abshir cabdulaahi amiin ayaa muqdisho ka soo diray munaasabad xarigga loogu jarayey dugsiga gabdhaha darmooley ee degmadii hilwaa ayaa maanta ka dhacday xaafadda darmooley kulanka xarig jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweynaha reer darmooley maamulka degmadii hilwaa agaasimayaal guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho dugsiga darmooley ayaa si casri ah loo dhisay waana iskuul hoose iyo dhexe iyadoo keliya ay gabdhaha ay wax ku baranayaan waxaana maamulka gobolka uu wakhti geliyey horumarinta waxbarashada ardayda soomaaliyeed ugu horeen waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada hilwaa cabdifataax maxamed xareed iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ee bulshada reer ilfiid oo go'aansatay bixiyey dhulkan in la dhiso ee si lamida agaasinka a magacawday ee waxbarashada oo dardargelinayo ee doorka waxbarashadana waxaan rabaa mudane guddoomiye hortaadana ku dhaho waad mahadsan tahay tan kale ahmiyadda maanta aniga halkaan u soo istaagay waxay tahay guddoomiye awoodsiinta haweenka ee gabdhaha soomaaliyeed weligay inta aan dalka joogo waa markii igu horreysay iskuul gabdhaha ay leeyihiin oo u gaar ah oo la dhisay la dhagax dhigay la dhammaystiray oo la xarig jaray oo aan istaago saakaa iigu horreyso mudane guddoomiye waxaa sharaf iyo farxad inoo ah inaan halkan aad noo xarig jirtid iskuulkii labaad ee ah iskuul babliga oo dadka degen degmada hilwaa ay ku dhiganayaan lacag la'aan ahna iskuulkii labaad ee ah iskuul u qaas ah gabdhaha inay wax ku bartaan runtii waxaan aad ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada iyo agaasinka waxbarashada gobolka banaadir iyo iyo duqa caasimadda uu ka soo jawaabay codsigii reer cirfiid ee ahaa inay helaan inay helaan iskuul lacag la'aan ah agaasimaha agaasinka waxbarashada maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan cali maxamed ayaa ka sheekeeyey dhismaha iskuulkan dadaalada uu agaasinka wado ee ku saabsan horumarinta waxbarashada dugsigan waa dugsigii ugu horreeyey reer darmooleyna abaal ay kaaga hayaan ee aad u dhagax dhigtay markaa ku soo lalaabanaynay dhismaha intuu socday dadka dhan waxay qabeen hilow in la sameeyo dib u furitaanka dugsigan xarig jarkiisii inuu maanta diyaar yahay waa ku faraxsannahay adigana waa kaaga mahad celinaynaa juhdi iyo dadaalkaa ku bixinaysid waxbarashada marka laga hadlaayo degmada hiliwaa dadka degmada hiliwaa maxay u tahay dugsigan waa markii labaad oo aa furayso dugsi dadweyne oo lacag la'aan ah si guud waxaa ku taalla soddon iyo shan iskuul iskuulkan wuxuu noqonayaa iskuulkii soddon iyo lixaad ee ku yaalla degmada hiliwaa marka loo fiiriyo ardayda wax ka barata deegaankan waxay ku egyihiin ilaa iyo sistamka waxaa noogu jirta soddon iyo afar kun oo arday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab ayaa sheegay in muddo bilooyin ah lagu dhisay iskuulkan maamulkiisa ayuu sheegay inuu diyaar u yahay dhismaha iyo tayeenta goobaha waxbarashada dhowr bilood ka hor ayay ahayd in aan halkan oo ahaa dhul ay dhiibeen dadka reer darmooley ay gobolka banaadir iyo dawladda hoose xamar ku wareejiyeen si rasmi ah ay ku tabarruceen inuu noqdo dhul dan guud ah oo iskuul laga hergeliyo annaga oo kaashanayno wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ayaan maamad iyo maamulka gobolka banaadir waxay iska kaashadeen sidii iskuulkan halkan iskuul loogu dhisi lahaa waa aragteen iskuulkan cusub oo quruxda badan ayaa la dhisay maantana aan xarigga ka jarnay waa iskuul la doonaya inay gabdhaha soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaankan darmooley iyo hareeraheeda iyo cirfiid inay wax ku bartaan gabdhaha waa la sheegay canuga yarkaa iskuulka u horreeya uu ka soo baxo waa qoyska guriga waayo qoyskana guriga waxaa maamusha hooyada hooyada marka hadday wax barato ubadkeedana inay wax bartaan bay ka shaqaynaysaa ku dhiirigelinaysaa kula xisaabtamaysaa maxaa yeel waa qof wax bartay saas darteeda waxaa la yidhaahdaa markaan gabadha oo wax barataa waa bulshada oo wax barataa maxkamadda racfaanka bariga afrika ayaa meesha ka saartay murunkii ka dhashay soo xulista xildhibaanada soomaaliya ee e a l a maxamed soomane ayaa inuu faahfaahinaya maxkamadda racfaanka ee bulshada bariga afrika ayaa ugu dambeyn maantay go'aan ka soo saartay dacwad loo haystay xildhibaanadii soomaaliya u dirsatay inay ku matalaan baarwaaka bulshada afrika maxkamaddu waxay go'aamisay in xildhibaanada ku matalaya jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarwaanka bariga afrika inay yihiin kuwo sharci ah iyadoo iska diiday islamarkaana meesha ka saartay dacwaddii dhowaan loo gudbiyey maxkamadda oo siyaasiyiin ay ka soo gudbiyeen xildhibaanada sagaalka xildhibaan gaaraya ee dowladda federaalka soomaaliya u dirsatay inay ku matilaan baarbaarka bulshada bariga afrika habdhowraha golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay guul ay ka gaareen kiiskaas isla markaana xildhibaanada hadda loo oggolaaday in la dhaariyo dhowaan ayay ahayd markii xildhibaanadan dacwad laga gudbiyey islamarkaana rag siyaasiin ah ay ka hor yimaadeen habka loo soo xulay xildhibaanada iyaga oo dacwadu gudbiyey maxkamadda raacfaanka ee bulshada bariga afrika taasoo ku dambeyn maantay go-aanka madambeesaha ka gaartay halkaad naga dhegeysanaysaana waa reedow jor markana warka caalamka ugu yaraan soddon iyo sagaal ruux ayaa ku dhimatay tobaneeyo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib tareen nooca dheereeya oo shil ku galay koonfurta sbain saasna waxaa sheegtay booliska dalka sbain qayb ka mid ah tareenka oo ku socday madrid ayaa jidka ka baxay iyagoo galay dhinaca kale waxayna ku dhaceen tareen kale oo halkaasi kusoo socday galikii dambe ee maalinimada axadda laba tareen waxaa saarnaa rakaab iyo shaqaale gaaraya afar boqol inta badan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa saarnaa qeybaha hore ee tareenka labaadkaas oo ku socday koonfurta madrid shaqaalaha gurmadka deg dega ayaa gargaar siiyey boqol iyo laba iyo labaatan qof iyadoo afar sideed oo ay caruur ku jiraan la dhigay cisbitaalka koob iyo toban qof iyo hal cunug ayaa ku jira qeybta dareerka deg dega dageystayaal walwixii dalka idiwada caawin soo gaara waa nagintaa ciddu warkay seegeen waxay dib ugu daalaan karaan barta aan facebook kulenaha redio jor waana waa imaanka ee aasadaasiyo nabadgeliyo